alxamdulilah wsalaatu wasalam cala rasuuli lah sal alay wasalam mudana madaxweyne horta anaa waxaa tumay xubnaha golaha wasiirada oo dhan si ay mashruucan oo ballaadhan nagala qayb qaataan iskama anaa catumay oo invitation u wada diray si ay u ogaadaan oo ay door nagala qaataan waayo caanuhu waxa weeyaan caaniya nabad baa la yidhi si ay maanta u wada ogaadaanoo markii hore waxaanu islahayn halkan geel ku soo xareeya caanaha ka maashaan iyadana waan tegi doonaa meel halkaas aanu geelii ku xareyno caana ka lisi doonaa oo iyaduna loo shaqaadanayso oo insha allahu tacala taabri baanu qaban qaban doonaa wasiiradana qaar baa igala soo qayb geli doona hawshan madaxweyne iyo xubnaha golaha wasiirada iyo madaxda sharaf kale waa mashruuc ballaadhan oo ay naga caawinayaan auda eudu ay naga caawinayso oo ah afar milyan oo euro ay eudu bixinayso iyo afar boqol oo kun oo dollar oo ay faaw bixinayso mashruucan waa faysii koowaad waa silsilad caanaha lagu daryeelaayo ilaa halka laga soo saarayo oo broducerka ah waxaa ku jira neefka kobcintiisii neefka caafimaadintiisii weelka lagu lisaayo caafimaadintiisii qofka lisaayo caafimaadkiisii caawinta gaadiidka soo qaadaya waddooyinka aw maraayo wixii laga qaban karaayo weelka lagu soo qaadayo sidii loo ilaalin lahaa marka la keena halkan sidii loo dhisi lahaa infrastructureka u baahan yahay loo dhisi lahaa qalabkii qaboojiyaasha sidii loo dhisi lahaa sidii loo kobcin lahaa communitiga ka shaqeeya ee caanaha iskaashitooyinka caanaha looga shaqayn lahaa silsiladaa isku daxan ee caafimaadkeedaah yuu mashruucanu ka turjumayaa waxaa iska kaashanaya runtii hay-adda faw iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhammaan branchi sectorka ganacsadaha ka shaqeeya caanaha mashruucan waa mashruuc ballaadhan waayo cunuhu waa cuntada ugu faraxa badan ee aynu isticmaalno qof innaga ka mida waxaa laga yaaba maalintii mar ka mida inuu caana cabo waxaana weeye gaar ahaan hargaysa ayaanu kaga bilaabayaa kadibna insha allahu tacaala meelaha kalu ku fidi doonaa hargayse waxaan uga bilowna waxa weye bacdamaa ay ku nooshay malyan qof oo caana caba waxaan meela qura tijaabo bay inoo noqonaysaa waxaan ku dari doonaa insha allahu tacaala haddii alla ka dhigo in qaab warshadayna lasoo lagu dari doono fayska labaad salaatinkan waa fayskii koowaad mar labaad waxaan ugu mahadnaqayaa cid allaale ciddii nagala qayb gashay ee caawima naga siisay gaar ahaan euda iyo hay-adda faw iyo hay-adda la yidhaha a c b madaxweyne si aad noogu furtid mashruucii loo kugu soo dhawaynayaa mikrofoonka madaxweyne